إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga hal furqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah alkataa'ib ayaa waxay ballan qaaday inay baahi doonto filim ku saabsan weerarkii dhowaan ka dhacay degmada rundurgood ee shabeellaha dhexe kaa oo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah mid ka mid a hogaamiyaashii ka baxsaday furunta dagaalka ee bariga hiiraan ayaa aad waxa uu dhaliilay wejiga labaad ee duulaanka ka dhanka ah shareecadda islaamka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda federaalka ah ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saakay iyo xalay waxa ay fuliyeen weeraro midkooda madaafiic loo adeegsaday oo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka ah mas-uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu sheegay in wejigii hore ee dagaalka lagu qaldamay al-shabaabna loo malaynayay niman yar oo jabhad ah oo laga adkaa karo ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka cumar cabdirashiid ayaa walaac ku aadan mustaqbalka dalka ka muujiyey ciidamada itoobiya ee lagu soo celinayo soomaaliya askar ka tirsanaa dowladda federaalka ah oo soo goosay ayaa lagu soo bandhigay degmada xiindheere ee wilaayada galguduud odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxay ka hadleen warkii xasan sheekh reer aadan yabaal uu u sheegay ee ahaa waxba idiinma qaban karo munaasabad ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka ayaa waxaa lagu soo xiray fatrada labaad ee macadka ibnu teymiya intaa waa qodobadii warku waa wanaadhegsiyaal haatan u diyaargaroob warkoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lixda bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo afar ee hijiriga geesta kalena waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad laba kun saddex iyo labaatan
بسم الله الرحمن الرحيم
Ee, sheekh cali waxaad ku celcelisay ee, etoobiya iyo cadaawadeeda laakiin hadda iyagu waxay leeyihiin een, etoobiyada hore ma nihin dhaqaalaha ayaan isku furanaynaa ee, axsaab ayaan samaysanaynaa ama kudlad Ee, xataa dowladda eh, federaalka madaxdeeda qaar ka mida waxay ku celcelinayaan etoobiya waa walaalaheen marka wax isbedel ah oo taariikhda ku tacalluqa marnaba ee idinma muuqda miya
Een, taariikhda waxay isbedeli kartaa hal mar halkaas mar ay isbedeli kartaana waxa weeye say ku suurtoobaysa ma ilaahay intaan beenino yaan maxaan lahaa nimanka murtadiinta warkooda miyaanu qaadanayna ama midaan ay kor ka sheegaan waa idin roolanayna waa sixeynina waa ka idhaan waa idinna seexeynayna dee waa dhaqankii uu lahaa ibliiska ay ku dayanayaan oo awowgooda dhaqankuu lahay waay ama nimankan walaalehen walaalehen walaalehen le waa runtooda walaalahooda waayo waxa weeye dee iyagu diinta islam bay ka tageen
adinka hadda ka al-shabaab ahaan maxaa idin qorshaysan
xitaa waxaa la soo diriray kuwa aan diinta lahayna soomaalida ha la soo diriray sida maxamed siyaad berri iyo dowladiisa taqaano todobaatan iyo tobada iyo toban iyo saddex oo ayago xataa murtadiinaha laftigooda haddana oo shareecada ilaahay dee waxay ku dhaqmaayeen aad ogeed oo shar- maxeed aayadihii qur-aanka la aflagaadaynayay haddana colaadda etoobiya waa ku jirta waa yaqaaneen dowladihii shuuciyada iyo xataa way isdifaacayeene oo maxamed siyaad berri waa isdifaaceene xitaa wax kale daa weysa xataa isdifaaca oo iska cadawga isaga ah iska difaaca horarka ah waxaan rabaa inaan laba tusaale yaryar oo raggii goobjoogahay aan la kulmay iyaan rabaa ummadda soomaaliyeed aan u sheego wayna raadin karaan xataa hadday doonaan xataa masaadirtii iyo meelihii ay ka dhaceen waxo yaan tilmaamaya dadka xataa inay xataa qaar ka dhow yihiin waa suurtagal maxaa nagu soo geedaa dalkeeni waaye annagaa iskale beentii waayo dhah malidine annagaa iskale u dhah sarkaalka etoobiyaanka sagaalka soo meeshaysa haa annagaa iskale u dhah oo see ku leedihiin wuxuu yidhi dalkaa niman baa lahaa al-shabaab la yidhahdo annagaa ka qabsanoo ka xoraysanay hadda annagaa iskale u dhah waxaa laga yaabaa odayaasha u tegay maanta qaarkood inay nool yihiin
codkaasaad maqlaysaan waa qaybta labaad ee waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aanu la yeelnay afayeenka xarakada shabaab ulmujaahidiin sheekh cali maxamuud reega shaqaale dheere insha allah caawa ayaana la baahi doonaa alkataa'ib ayaa waxay ballan qaaday inay baahi doonto filim ku saabsan weerarkii dhowaan ka dhacay degmada rundurgood ee shabeellaha dhexe kaa oo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah muuqaalkan ayaa waxaa la filayaa inuu sawir guud ka bixiyo qaabkii dagaalku uu u dhacay islamarkaana lagu soo bandhigo gaadiidkii dowladda federaalka ah looga gubay dagaalka iyo weliba gaarigii laga kaxaystay iyo askartii laga dilay meydadkooda war ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa horey loogu sheegay in konton iyo kow askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka gaar ahaana ciidamada gorgor la yidhahdo lagu dilay dagaal ka dhacay rundurgood haradigii ciidamada la laayey ayaa halkaa ka baxsaday waxaa xusud badan in dagaalka rundurgood markuu dhacayo muddo aan sidaa uga fogeyn deegaanka daarun nicma oo rundurgood hoostaga asigana lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah iyo maryaanteeda macawisleyda mid ka mid a hogaamiyaashii ka baxsaday furunta dagaalka ee bariga hiiraan ayaa aad waxa uu dhaliilay wejiga labaad ee duulaanka ka dhanka ah dhulka shareecada islaamka lagu xukumo ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda federaalka ah cabdisamed cabdulahi ayaa warkan faahfaahinaya waxa ay soo tariya mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka ee rajabeelka ka muujinaya waxaa lagu sheegay wejiga labaad oo ah dagaal ay shisheeyaha doonayaan in mar kale ay ku qaadaan walaayaadka islaamiga ah ee shareecada islaamka lagu maamulo xildhibaan sambaloolsho oo hormuud u ahaa dagaaladii ka socday hiiraan ee fashilka kusoo idlaaday ayaa hadda wuxuu quus ka muujinaya wejiga labaad dagaalka uu cilaamiyey madaxweynaha dowladda federaalk ee etoobiya loo adeegsan rabo wuxuu sheegay in wejigii koowaad ee fashilmaya uu ka xamaasad badnaa kan hadda la doonayo mana jiraan ayuu yidhi qabiilo loo diyaariyey inay shisheeyaha ka barbar dagaalamaan sida kii hore oo kale waxaana muuqatay in dowladda federaalka keliya arrintaa looga siibtay wallaahi howlgalkii horeeto xamaasad ayuu lahaa dadka soomaaliyadoo dhanna waana wada daneynaya waana ku wada juriye hadda kan waxay u muuqataa dowladda keliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo una uu aada u liito iyo markii hore de xildhibaanada dhanaa ku jiray odayaasha qabaa'ilkaa ku jiray ganacsatada ku jirtay civil society ku jirtay diaspora ku jirtay wax oo aad loo danaynaayo oo dal iyo dabadba lagu jiro ayuu ahaa kan marka xoogaa little bit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday buunbuunintiisii iyo kawarqabkii dadka soomaalida dibadda jooga iyo kuwa muqdisho jooga ay ka warqabeen aad uu hooseeya ka qaybgalka qabaa'ilku waa hooseeya wixii wax hadda dowladda loogu sameey ayay u eg tahay sida muuqatana horumar weyn waa laga gaari laya sambalolsha ayaa ka mid ahaa qabqablayaashii horboodaya mooryaan macawisile lagu sheegay oo dagaalka wadee gobolka hiiraan muddo uu af labadii yeeraya kadib wuxuu dareemay in xaaladdu aysan ahayn mid fudud oo shabaabka ku oriya oo keliya aan looga hortegi karin hadda wuxuu u muuqdaa ruux ka gaabsaday duulaanadaas sida ruux mucaarad ah ayuuna hadda warbaahinta ka qeelshaa isagoo dhaliilaya tallaabooyinkii horey u qaaday sidaasi la mid a maxamed cabditool oo ah guddoomiyaha gobolka bakool ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta wuxuu shaaciyey in lagu khaldamayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab lana moodayay rag si fudud lagu loodin karo haddii la ysugu tago laakiin wuxuu xusay in dagaaladii ugu dambeeyey lagu ogaadaya xaqiiqda ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saakay iyo xalay wax ay fuliyeen weeraro midkood madaafiic loo adeegsaday oo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka ah xashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay iyo saakay howlgallo ka fuliyey gobolada banaadir iyo shabeellada hoose haddii aynu ku hornayno dhanka gobolka banaadir ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo ay kaga sugnaayeen magaalada muqdisho ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano dhismaha warsame indhool ee degmada wardhiigley faah-faahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamadii halkaas lagu weeraray shalay ayay ahayd markii howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada kaaran ee magaalada muqdisho lagu dilay cali cumar caraale oo ahaa abaabula ka tirsan maleeshiyaadka macawisleyda gobolka shabeellada dhexe dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tira madaafiica ku garaacay saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada owdhegle ee gobolka shabeellada hoose madaafiicda ayaa ku hobatay xeradii ay ciidamadu ku sugnaayeen welina faahfaahin dheeraada lagama helin khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray ciidamada madaafiicda lagu garaacay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye oo weerar ku qaaday qaybo ka mida walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay la kulmayaan weeraro kala duwan oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay duleedka deegaanka daaro nicma ee gobolka shabeellada dhexe lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qarxa lala baagsaday ayaa si gaara uga tirsanaa kuwa loogu yaro gorgor ee ay soo tababaratay dowladda turkiga waxaana qarxaas ku dhintay ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii qarxa lala baagsaday sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay mid kale mas-uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu sheegay in dagaalka wejigiisii hore lagu qaldamay al-shabaabna loo malaynayay niman yar oo jabhad ah oo laga adkaa karo mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya kadib markii ay fashilantay xamlo dagaaleedkii ay dhowr bilood ka hor shisheeyaha iyo dowladda federaal ku bilaabeen waxaa siyaabo kala duwan looga hadlayaa waxaa soo dedejiyey fashalka xamladaas iyo sida degdega ah ee uu halmar ku shuuqay dhaqdhaqaaqii iyo faankii dowladda federaalka iyo shisheeyuhu samaynayeen maxamed cabdi tool oo ah guddoomiyaha gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta shaaciyey in lagu khaldamay xarakada mujaahidiinta al-shabaab lana moodiyey rag si fudud lagu loodin karo haddii la iskugu tago laakiin wuxuu xusay in dagaaladii ugu dambeeyey lagu ogaaday xaqiiqda wuxuu hoosta ka xariiqay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay awood dhisan oo aad u adag wuxuuna intaas ku daray inay muddo shan iyo toban sano ah dhisaysay milatarigeeda wallaahi odadoodii haddee nimankan horta shan iyo toban sano u dambeysay ciidamay qorayeen ciidamo badanay diyaargareeyeen sidii la moodayo maaheen dadka marka hore waxay moodayeen maxayto jabhadiska maxayto iska siday ah laakiin markii hadda dagaalka ballaabmay oo aan fiirinay awoodda ay nimankan ay haysteen iyo hubka ay haysteen iyo ciidanka ay diyaargaraysteen markaan fiirinay awood badan maxayto awood badanay lahaayeen waxaa weeye annaga dhadhe maxayto oo
dowladda federaalka iyo shisheeyaha ayaa garuursaday inaan laga adkaan karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale jufooyinkii lagu khalday dagaalada islamarkaana dhegta loogu sheegay in laga adkaan karo mujaahidiinta qandaraaskana dhankooda ka qaatay ayaa haatan qoomamo ka taagan qaarna waa ay ka garaabeen gefkii ka dhacay maraykanka ayaa doonayay inuu iskudaygiisii ugu dambeeyey ka dhigto ciidamada etoobiya oo ay cadaawadi kala dhexayso soomaalida ahna ciidamo ay soomaalida isgaranayaan
ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa walaac ku aadan mustaqbalka dalka ka muujiyey ciidamada etoobiya ee lagu soo celinayo soomaaliya inkasta oo iminkaba qaar joogaan maxamed imiin ayaa warkan faahfaahinaya cumar cabdirashiid sharmaarke oo muddo dhowr goor ah ra-iisul wasaare ka soo noqday dowladda federaalka ayaa ka hadlay qorshaha uu maraykanku xabashida dib ugu soo celinayo soomaaliya kadib markii ay fashilantay xamladii dhowr bilood ka hor lagu dhawaaqay ciidamada dowladda federaalka iyo diyaaradaha shisheeyaha waxba ka bedeli waayeen dagaalka isagoo u warramayay warbaahinta dowladda maraykanka ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in ay khatarteeda leedahay go-aanka lagu gaaray in etoobiya lagu soo celiyo soomaaliya arrintan oo uu sheegay inay tahay mid uu ogyahay oo keliya madaxweynaha dowladda federaalka islamarkaana aanan la marsiinin golaha wasiirada iyo xildhibaanada waxa uu ka shanqariyey ciidamada etoobiya haddaanan loo helin qawaaniin dabraya inay beri dhici doonto in dalka ay sheegtaan iyagoo ku andacoonaya in uu dhiig badan ugu daatay inay sharciyad xeelinayso soo gelitaankooda ana waxay la tahay inay muhiim u tahay annaga mustaqbalkeenna iyo badqabkeenna waa sideedaba ciidan oo yacni hadda aanan dee shuruuc ay kusoo gelayaan aanjirin iskusoo gelaya ana waxaan qabaa inay leedahay khatarteeda arrintaas waxaan qabaa in madaxweynuhu uu arrintaas golaha wasiiradana la geeyo baarlamaankana la geeyo tirada intay la eg tahay ciidanka soo gelaya rules of engagementkooda wuxuu noqonayo ilaan ciidan lala xisaabtan kara ma yihiin haddii ay khaladaad geystaan mise waa ciidan aan lala xisaabtami karin waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in la qeexo sharma arke ayaa waxa uu ku celceliyey inay khatar weyn ka imaan karto haddaanan la caddaynin waxa ay ciidamada etoobiya u imanayaan soomaaliya waxa ay qabanayaan iyo tiradooda haddaanan su-aalahaasi laga jawaabin waxa uu sheegay inuu halis ku sugan yahay mustaqbalka ummadda soomaaliyeed iyo badqabkeedaba ciidamadan admis aanan ahayn niyo arrin ayadan khatarteeda leh waa qabaawaagi dhaweyto iyaga afarta madaxweyne ay halka ku shireen in arrintaas la gaaray laakiin waxaa moodaa inay ku eg tahay hadda madaxweynaha soomaaliyeed iyo madaxweynayaashaas go-aanka ay gaareen iyo taladii ay gaareen aysan usu degin ciidanka sideeda oo soo gelaya rules of engagementka ay kusoo gelayaan dalka waa in la ogaadaa waktiga iyo waxa rules of engagementka yihiin haddaan la ogaan oo hadda golo wasiira iyo baarlamaanka aan la marsiin dee qof berito dhiig kuu daadiya waa kula yeelan dalka muuqda waxaa durbadiiba isa soo taraya dadka walaaca ka muujinaya ciidamada etoobiya ee uu maraykanku doonayo inuu ku soo celiyo soomaaliya kadib markii ay fashilmeen dhammaan iskudayadii kale ee uu sameeyey sanadkii labada kun iyo lixdii dowladda maraykanka oo kasoo horjeeda nidaamkii maxkamadihii islaamiga ah iyo in soomaaliya lagu dhaqo shareecadii islaamka ayaa etoobiya soo gelisay waddanka waxaana ugu dambayntii xabashida lagu qasbay inay isaga cararaan waddanka hadalka cumar cabdirashiid ayaa ku soo aadaya iyadoo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu qaybtii koowaad uu waraysi siiyey alfurqaan ku faahfaahiyey qorshaha soo celinta etoobiya askar ka tirsan dowladda federaalka oo soo goostay ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud sidoo warkan uu ku faahfaahinayo maxamed ciise askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo kasoo goostay ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab askarigan ayaa lagu soo bandhigay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud isagoona ka warramay waxyaabo badan uu kasoo arkay ciidankii uu ka tirsanaa dhexdooda wuxuu ka sheekeeyey inaysan jirin askartii uu ka tirsanaa wax diini ah ku dhaqmaan islamarkaana uu go'aansaday inuu isaga soo tago magacayga waxaa la yidhaha cabdiqani aadan bashiir kaariye caraale waxaan ku sugnaay deegaanka meesha la tuulada la yidhaha caalgaras meel ka sokeedoo la yidhaahdo kutubi waxaa waaye waa aan qaldamay walal macaan waa aan qaldamay markii aan qaldamayna waxaa waaye ilaahay subxaanahu watacaalaahay ayaa waxaa waaye qaladkii iga soo celshay meeshii baan tegey meeshii markaan tegana wax diin ah iyo wax diin lug kule inayse ka jirin ayaan arkay saas darteedan waxaa waaye ilaahay subxaanahu watacaalaahay qalbigii markii aan khushuucsiiyey oo waxaa waaye qalbigaygu macnaha aan u adkeysan waayey waxa maha jooga oo waxaa waaye cabsaaya oo waxaa waaye dhibaatadu maha ku haysato oo waxaa waaye ninka la yidhaha gaalada ka amar qaata kadib wuxuu ka warramay waxyaabaha uu ku dhex arkay inta uu la joogay askartaasi oo waxaa waaye ilaahay iyo rasuulkiisba ka dheeraaday ayaan waxaa waaye aan isaga soo tegay waddankii waana ka soo goosdhay ilaahay subxaana watacaalaha ayaana iga badbaadshay waana i weerareen waxna iguma gaarin ilaahay subxaana watacaala uga mahadhaya macali alle waa meel kaniisadaba oo ilaahay subxaana watacaala looga dheeraadaba oo waxaa waaye diinka ilaahay sidii loogu burburi lahay lagu go'aansaday waaye kuwaasu dhaqanna male waxaa waaye dheefna male waxaa waaye talana male tala raacna male tala keenna male waa dad lunsan waa dad waxaa waaye ninka la yidhaha gabadhii dhil laho masaakiin oo mahaas marta oo xijaab sidatay u jeedaan waa shabaab ay leeyihiin askarta dowladda federaalk ayaa baqa cararaya kadib markii weerar isxig xiga ay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo askarta dowladda federaalk ay ka firxanayso goobaha dagaalka soo dhiibitaanka askarigan ayaana ku soo aadaya xilli dhowaan uu weerar xoogan ka dhacay deegaanka runirguud kaasoo lagu xasuuqay ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda federaalk odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxay ka hadleen warkii xasan sheekh uu aadan yabaal ka sheegay kaasoo ahaa in dadka deegaanka uu ku yidhi waxba idinma qaban karo nabadoon cali biyow gaafow oo ah guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe iyo nabadoon mukhtaar dhuubow oo xubin golaha ka tirsan ah ayaa iyagu u warramay idaacadda islaamiga alfurqaan waxa ay si qoto dheer uga hadleen warkii xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ah uu daraad ka sheegay magaalada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe kaasoo ahaa in dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle aanay bulshada waxba u qaba karin islamarkaana loo baahan yahin dadku ay isku tashadaan xagga amniga iyo weliba xagga dhaqaalaha waxaa xusud mudan dowladda federaalka ah ay muddo dheer dadkan u sheegaysa iyadoo warbaahinta adeegsanaysa in ay wax u qabanayso laakiin se dhibaatada jirtaa ay tahay bay tiri in xarakada shabaab almujaahidiin maamulayso laakiin taasi waxay ahayd been iyo waxba kama jiraan waana kan iminka madaxweynuhu uu dadka runta u sheegayo nabadoon cali biyo gaafo oo si qoto dheer ula socda xaaladda dalku uu marayo gaar ahaana gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka hadlay warka kasoo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka ah alla wuxuu sheegay waxaan idin qaban kara ma laha dowladda dhexe oo hirshabeelle ka sugi maydeen midda dambe oo kasii dambayso annaga iyaana ka sugi maydeen waxaad isu tarteen maahane wax kaloo naga helaydeen male gebagabadiisaad intaasuu ku soo gebagabeeyey inuu diinka ka dhumiyuu rabiya waana ka dhumiyey marka maanta ayse yaqiinta taagan yihiin odagii shalay marka u muxaadareeyey oo waxoogaa muxaadaro maahane warkaa nijaasnimadoo ku hadlaa u sheegay gebagabadii waxuu dhaxal siiyey in niyad xumo iyo niyad jab ay meesha ay kala kulmeen wax isku taruu yidhi wax idinkugu manaal dowladdu wax kuma taallo waxaadna isu tirinaan idin tirimayn intaasuu ku gebagabiyey nabadoon mukhtaar dhuubow ayaa waxa uu sheegayaa in xaqiiqadu aanay ahayn waxa dadku ay filayeen laakiinse ay tahay waxa uu iminka u sheegay madaxweynaha dowladda federaalk oo ah in aanu waxba u qabanaynin xasanna wuxuu u haya inaysan jirin in ay ogaadaan mar haddii uu dowladdii uu madaxda ka ahay iyo tii ee ka hoosayso ilay kuma daraada hirshabeelle labadaba uu yidhi tabar ay idin haysa ma laha annagu horaan u ogeynay dadkuna hadday maanta indhahooda kala qaadeen marka waxaan leenahay yaysan ku kadsoomin aan leenahay hana ogaadaano waxa uu waday borobagando iyo been iyo huuhaa ay ahaadeen halkaas ayayna ku soo gebagaboobin ballanqaadadu haddii afka laga sheego yaqiintay tegeysaa marka haddii ay yaqiin tagtagtay inuusan waxba u haynin oo u caddeeyey dadkuna howhaadi iyo socodkiisa hore iyo iska dabayaaci ay u maleeyaan inuu wax u haayo marka saaka shirka ay shirayaan ay kusoo dhoweeyaan waxaa kamid ahay soddon iyo siddan sanaan sugaynay saakasay u taal saakasay u taal marka iyagu siday u arkeen ma ahane sida isagoo u sheegayo inuusan xabad u haynin ayay saaka arrintu u taallaa waxa uu u haayo oo barnaamijah ummadaas ku nool deegaanka shabeellaha dhexe gaar ahaan aadanyabaal degmadeeda waxa uu haya xasan sheekh ma jiraan si muuqatoon ugu sheega haddii ay garan karaan iyo haddii aysan garan karin nabadoon mukhtaar dhuubow ayaanu weydiina waxa ugu baaqayo dadka la saray ee hadaanta laga riday alxamdulilah waa su-aal wanaagsan fariinta aanu diraa guud ahaan reer shabeellaha dhexe waxaa waaye ama dal ha jiraano ama dibad ha joogaano ama dalka ku sugnaadaana fariinta aanu dirayo waxaa waaye in ay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabi caleyh salaatu wasalaam ay qabsadaan una hiiliyaan mujaahidiinta ay garab galaan maanta way arkaan ilaahay kuma daraaday dhibaatada ay wadaan dowladda murtadada ah oo xasan sheekh uu odaga ka yahay xasan sheekhna imaashada uu yimid ee aadaybaal degmada aadaybaal waa tii ugu horreysay waana tii ugu dambaysay sababto waxaa waxuu arkay ciidamadiisi mar haddii ay ka kala farxayaan goobihii dagaalka wuxuu u yimiday inuu nimankaas ciidamada dejiyo haddana weji uu ku dejiyo ciidamada uu ku hortago waa awoodi waayey nabadoon cali biyow gaafow ayaa geestiisa waxa uu ugu baaqay dadka ku dhaqan shabeellaha dhexe in ay allah u tooba keenaan islamarkaasina ay beri ka noqdeen dowladda federaalka ah iyo shisheeyaha weli waxaan leeyahay ummadda diinkoodii gatay oo la marin habaabiyey oo gaalkaas aan ballan na lahayn laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima ballan male ahdi male ee wada dhalasho ilaalin mayo ruuxaas asigaa ciddii inta warkiisa run ka dhigatay wax mooday yan waxaan leeyahay towbaa furan waxaa hadda shala meesha ka muuqdaan arkayey midda habara iska daba gadoomaysa odayaasha kasoo horjeedoon wada naqaano oon hadda aan magacooraan haddaan maha ku sheegayn laakiin akhirka dambe ay ogaa doonaan waxa u sabcayey kan shalay u shirbayey ee seven sabli anoon qaban iyo warkiisa u ka mid ahayeen waxaan kaa rabaa intaas waa towbaan ugu baaqa towbada ilaahay waa maftuux ha towba keenaano ha soo waramaano odayaal bay leeyihiin hor arrintaas waa gefnay ilaahayse waxaan toobadiisa waa maftuuxe in nagala towba aqbalaan rabnaa ayagoo cudurdaar wata ha yimaadiino haddii intaas la waayana iyadoo waxay ogaa doonaan aysan cudurdaar uusan jirin oon laga xal qaadeen inay arrinta ku tegi doonto intaas baan ku baaqa insha allah madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa doraad aadanyabaal tegay iyadoo rulgood oo aadanyabaal ay daris yihiin lagu dilay in ka badan konton askari oo ka tirsanaa ciidamadiisa waxaana kasii horreeyey maalmo ka hor weerar kale oo lagu laayay ciidamo kale oo ku sugnaa deegaanka daarunicma oo isla degmada rundurgood hoostaga inkastoo shan goobood oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe lagu laayay ciidamada dowladda federaalka islamarkaasina jahweerar uu ku dhacay kuwa nool qaarkoodna ay baxsadeen kuwa kalena ay nii jabsan yihiin haddana madaxweynuhu ciidamada ma hor istaagin ee waxa uu la kulmay saraakiil munaasabad ka dhacday degmada jamaame ayaa waxaa lagu soo xiray fatrada labaad ee macadka ibnu teymiya maxamed amiin ayaa warkan mar kale inoo haya munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen culimo waalidiin waxgarad iyo martisharaf kale ayaa ka dhacday machadka ibnu taymiya ee degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka munaasabadda ayaa gunaanad u ahayd fatradii labaad ee machadka ibnu taymiya oo ay wax ku bartaan arday ka kooban wiilal iyo gabdho kuwaasi oo ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka ugu horeyn mudiirka machadka ibnu taymiya ayaa warbixin kooban ka bixiyey wakhtiga la aas-aasay machadka iyo waxyaabaha lagu barto haddii aan warbixin kooban ka bixiyo madarasadan ibnu teymiya waxaa si gaar ah loo la bilaabay marka ay taariikhdu shan iyo tobanka bish saddexaad kun afar boqol afartan iyo labadii fatradii koowaad tii labaadna waxaan guda galnay shan iyo tobanka bisha tobnaad kun afar boqol afartan iyo saddexdii ilaa kun afar boqol afartan iyo afartii maantana waxaan u fadhinaa haddii ilaah awoodii la ogolaado kun afar boqol afartan iyo afar oo aan u fadhino khitaamkii culuumta daraasiga aan soo marnay runtii macadkan ardaydu waxay ka faa'iideen waxyaalo fara badan culuum kala duwan hadday ahaa leed culuumta sharciga islaamka iyo culuumta kale ee maadiga ee baniaadanka uusan ka maarmeynin barashadiisa waxaa ugu horeeyo culuumta meesha ka baxayay xifdinta qur-aanka ayaa ugu horeeyo qur-aanka kariimka barashadiisii iyo xifdintiisa qodobka kale xiga waa tafsiirka qur-aanka qodobka kale xiga aan iraahdo hidaayat almustafiidka iyo tuxfatul atfaal dhanka caqiidada haddii aan leexdo waxaan ku baranay culuumta saddex kutub waxaa ka mid ah usuul thalaatha asaasiyaat iyo tarbiyat alislaamiya siirada rasuulka sala allahu caleyh wasalam oo ah kitaabka khulaasa nuurulyaqiin oo ay si fiican ardaydu oo usoo faa'iideyn marka ardayda insha allahu waa wax badan iyo intaa iyo wax kasii faahfaahsanba waa ay soo barteen intaasi kadib qaar ka mid ah ardayda ayaa halkaasi bandhig ka sameeyey وعامة المدارس الولاية الإسلامية خاصة ولاية الجبة السفلى ومحافظة جمامة ويستعينوا على ذلك باتصال بالمسؤولين فإن تلاوة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب السلاح والصلاح الولد خير للوالد في الدنيا وبعد مماته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقضى عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم يتفع به أو ولد صالح يدعو له واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله أعلم وجعيس أيانكم بالله الرحمن الله نحريس كل نحريستا الرحيم علي نحريس كار هانات مؤمنين تو نحريستا حميم الله وأعلم مرادي تنزيل سودين واي من الرحمن الله نحريس كل نحريستا الرحيم علي نحريس كار هانات مؤمنين تو نحريستا كتاب كتاب فصيل لكلا سهري آيات آياته قرآن قرآن عربي عربي لقوم قلاء يوسقنا ذي يعلمون وحق بشيرا مد بامد بشارين ونذير ومد تقايا فعرض ويجيستين أكثرهم بدن كودا فهم أيق لا يسمعون وح مقلين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يدع يده على رأس من شدة وما حر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة sidoo kale qaar ka mid ah waalidiintii soo xaadiray munaasabadda ayaa iyaguna dhankooda goobta hadalka jeediyey ma hadda kow ilaaha iska leh ma hadda labaadna waxaa iska leh walaalaha dhiigooda lagu baryahaayo ma hadda saddexaadna waxaa iska leh macalimiinta oo dad umi e waxba aan ka siinin meeshan loo keeni oo maantin macnaha heerkan dad gaarsiiyeen macalimiintan ilaahay jisiduu janna allah ka dhigo janna fardoos allah u qaso ilmahana allah fiyaaweeyo intii odoo meesha ilmaha macna waaridiin kusoo noogtan kheyr allah siiyo waxaa aad iyo aad aan usoo dhaweynaa aan u duceynaa oo in laisku daysadin kaalmina mudan macalimiinta macalimiintan heerkan suubiyeen nin walba qaabkiisa wax u bareen adaabtoodasaan u kala toosiyeen macalimiintana ilaahay macnaha jan fardoos allah u qaso waa u duceeheynaa wax kaloo hadda ku tareen male intaanoo dad ninkii wax bari nin walba dabiicidiis ku raace nin walba dabiicidiis wax ku bari macalimiinta kheyr allah siiyo ilaaha uu mahad celinayna horta awalan mahad ilaaha iska leh kadibna waxaa mahad iska leh raggii macalimiinta ahaa oo baray ardaydii aan u keensanay osaaki alxamdulilah ayagoo umi ah u keensanay osaakina alxamdulilah wax yaqaano wax wax ka fahmay culumta diiniga oo sharciga ah macalimiinta ayaa mahad iska leh insha allah kheyr badanaan u rajaynayna macalimiinta ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan alaisku keenay meeshan wanaagsan madrasa ibnu teymi ilaahay subxaana watacaala kitaabiisa aan ku kor yeelno intaasoo dhan ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iska leh awalan thaaniyan waxaa mahad iska leh ragga dhiigooda lagu jiibto mujaahidiinta oo haraas ka haya magaalada waa furan ilaahay subxaana watacaala in kitaabkiisa lagu barto ayagana ilaahay subxana watacaala kelmadda ilaahay subxana watacaala ay u dagaalameen kuna kelimatullahi alculya ayagana in loo duceeyo ardaydayn waxaa ku tarbiyeen anaga insha allahu tacaala jiilka islaamka bedel anay naqdaan awalan hamigayna waa inaas ka naqda haame caali oo ah in ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa anaa koryeelno hamigayna anaas meesha sii jiraad insha allahu tacaala intaas ayaa dhihi lahi wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada allah ayaa waxaa laga dareemayaa horumar dhanka waxbarashada ah warka dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta